waxaa guud ahaan xirmay isku socodka guud ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya iyo qeybaha kala duwan ee dalkani kenya halka buunde isku xirtay gobolkanina waa haatani waa ay go-on tahay labada dhinacba waxaa haatan hareereynayo gawaarida ka timid qeybaha kala duwan ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya ee u socdaalayay gobolka xeebta iyo dalkiisa dalka intiisa kale ka waran halkan hadda waxaan arkayaa in gawaari fara badan ay daadsan yihiin caruurtaadiba ku hoos taallo ka warran xaaladiina guud ahaan xaaladda annada aad bay u xun tahay dhanka iyo waxaan ka imaanay nairobi waxaan u soconnay aroos baan u soconnay meeshan baan ku hayaranna bannaankaan iska daadsanna marka aroosku waa goormaa marka arooska waa axaddi marka seewey marka waxaad maxaa idin xanibaya waxaan raxanimaya meesha lama mari karo boonto biyihiiyaa meeshan webigii baa biyo keenay meel la maraa lala-ay Waa tahay.
bannaankaan ilmaha la fadhinaa waa tahay markaas bannaankaasaan ilmaha iskala marka meeqa saacaad ka fadhidaan waxaan imaanay sideed saac habeenimo ilaa waktiganaan fadhinaa aa tahay haa marka ma- eh, habeenimada nairobi ka soo baxdeen habeennimadee nairobi kasoo baxnay haa waa tahay wax dhintay iyo wa- eh, waxaad ka warhaysaan biyaho ay qaadeen maya maya biyaha unbaa un saa u socdaan un waxay qaadeen hadda maana maqlin dad badan ayaa halkani aan ku arkayaa intooda badan gawaari een, basaskii een, shirkadaha kala duwan ayaa ka mid a dadku waxay u badan yihiin haween iyo caruur intoo bad- intooda badan maalimaha axadda iyo sabtida een, doonayay in howlo kala duwan ay magaalada gaarisa ka soo samaystaan haatan dhanka aniga oon ku suganayo waa dhanka gobolka xeebta webiguna aad ayuu mataqaanaa inoo soo hayaa xilli walba xataa waana soo gaari karaa waa tahay walaal magacaaga aamino waa tahay aamino een, ka war xaaladiina sidee wey haata walaahi alxamdulilah waa cab meel unbaa iska fafadhinaa annagii ilmihii dhul baa iska jijiifnaa biyaan biyo biyaa meelaan ka marna aan la'na waa tahay wakaa waa tahay marka een, maanta galabtii halkan timaadeen haa galabtii waa imaanay kow iyo tobanka meelaha waa tahay Mhm, ilaa iyo hadda waan fadhinaa meelaan marnana waan la'na waa tahay maxaa laidin sheegay marka wax idin wargeliyey dowladdii cid idin timid ma jirtaa maya wax noo timid ma laha waa tahay Ah.
marka basaskana la socoteen Gaa- gawaaridan baa la soconaa haa waa tahay Mm.
ka warra carruurta haatan ma idinka daruufaysan yihiin way duruufaysan yihiin haa carruurtii alaabtoodii gaariyahay la yaalaan meelaan marnana waan u la'na marka bannaankanaad jiiftaan bannaankanaan iska jijiifnaa badanka dadkan ayaa waxay ahaayeen kuwa doonayay in dana kala duwan ay ka soo fushadaan qaybaha kala duwan ee gobollada waqooyiga dalkani kenya iyo weliba dalkani kenya qaybihiisa kala duwan haatani waxay dhammaantood ku xaniban yihiin ee inta u dhexaysa deegaanka madhogo iyo bartamaha magaalada gaariso gawaaridu ay kala hawanayaan Een, dadku aad bay u badan yihiin Een, een, ninkan wuxuu ka mid yahay dadka een, basaska ee, gudbinayay dadka waa tahay Een, jana bariako Salama sana mzee wangu.
Aha.
Mm, habari ya leo.
Watu vizuri sana. Ha- Sasa hali iko aje?
Hali iko mbaya sana, hali iko mbaya sana.
Watu wuxuu leeyahay xaaladdu aad bay u adag tahay buu leeyahay marka een, iko aje sasa maneno hapo?
Maji imezidi kuongezeka, maji imezidi kuongezeka, barabara imekatika.
Waa Tunapata tahay tatizo.
biyihii waa ay soo socdaan buu leeyahay ninkan een, waddadii waa ay xirantay waa tahay marka een, naona kama kuna magari nyingi hapo sasa hizi magari sasa inakaaje hapo magari zinashindwa kuvuka, barabara imezidi kuwa mbaya sana.
Wata- baabuurtu wuxuu leeyahay een, waay- wa- aad bay u darantay inay gudbaan halkan ka gudbaan een, marka een, wao unafanya kazi gani hapo Mimi ninavukisha watu, niko kusaidia watu wenye wanavuka kwa- kwa kwa maji.
ninkan wuxuu sh- wuxuu leeyahay waxaan ka mid ahay dadka dadka gudbinaya ee dhabarka saaraya een, haddii ay suurtagal tahay be dadka dhalinyarada so una fukisha watu gani Mimi navukisha watu, nasaidia watu, watu wote wenye wanataka kuvuka na nasaidia niko kwa maji kuwasaidia.
Oo, wa- marka wuxuu leeyahay qof walba oo doonaya dhabarkan ku qaadana waan ku gudbinayna meelaha yararkan ka gudbinaa mukona mukona boti ama Hatuna boti, tuna- hatuna boti, tunapata shida sana, hatuna boti. Hata tukipata boti ingekuwa mzuri sana.
waa tahay dooma ma haysanu yiri een, haddii dooma aan heli lahay waa tahay aad baad u mahadsan tahay saasaa asante sana ndogo Mm, Sawa, asante.
asante sana shukran roobabka mihigaanka ee inta badan ka curtay guud ahaan gobolkani iyo weliba dalkani kenya guud ahaan khasaaro aad u badan ayaa waxay ku keentay dadka ku dhaqan gobolkani isku celis dad kor u dhaafay ilaa iyo konton qofna guud ahaan dalkani kenya waa ay ugu dhinteen goobo kala duwan oo magaalada nairobi ugu horreyso roobabkan intooda badan ka soo rogmayay buuraha waaweyn ee bartamaha dalkani kenya maxamed faarax shire v o a deegaanka madhogo gobolka xeebta